maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay siyaabo kala duwan dilal u geysteen laba wiil oo dhalinyaro ah ciidamada dilka geystay waxay kala tirsanaayeen sirdoonka iyo booliiska dowladda federaalka iyagoon si bareera u tugtay dhalinyarada dilka koowaad ayaa waxauu ka dhacay degmada dherkinle ee magaalada muqdisho waxaana geesiya askari ka tirsan dharcda dowladda federaalka dad goobjoogyaal ah waxay ishaaca ka qaadeen in askari uu si bareera u toogtay wiilka dhalinyarada oo mooto watay intaas kadibna uu goobta isaga baxsaday dilka labaad ayaa waxauu isna ka dhacay isgoyska saybiyan oo degmada hodan oo ka tirsan magaalada muqdisho askari ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa geystay dilkan waxa uu toogtay wiil dhalinyaro oo la socday mooto nooca labalugaaleyda ah askariga ayaa ka carooday hoon u yeeriyey darawaalka waday mootada uu saarnaa wiilka la dilay dhacdooyinkan ay waxay banaanka soo dhigayaan sida dhiiga dadka uu raqiis ugu yahay magaalada muqdisho islamarkaana ay ciidamada dowladda federaalk ugu dhiiran yihiin laynta dadka shacabka ah dhowaan ahayd markii mid ka mid a wadaadaha u foodwooda sheeyaha kusoo duula dalka iyo dowladda federaalk uu si cad u sheegay in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ay tahay dhibaato kusoo korartay bulshada markii magaalada la maray ay xubnaha iyada ka tirsan yihiin kuwa dhibaatooyin u geysta dadka rayidka ah kulankii magaalada xalintiisa maamulidiisa baan ku fashilannahay fashilkaas oo keenay in ummaddu iska layso waxayse iska laynin qabaa-ishu bal keenay in fashilka magaalada iyo dowladdu uu u dhaco bulshadii miyiga oo khilaafaadkoodii khilaafaad siyaasiyahii ay ku soo biiraan hubkay isku leelayeenna hubkii dowladday ku soo biiraan marka mushkiladii dowladda dowladdu ma mushkilo ah soo korortay miya mase waa xal soo kordhay marka waxaan u arkaa inaan ku fashilannahay maamulkii mushkiladda dowladeed bal xataa uu naga saameeyey xoogaagii miyiga noo jiray oo lagu nab doonaa